بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تاع الحسيني halkanna waxaannu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddex iyo kontonaad ee kitaabka cabishujaaca waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirir sharcigeennuna waxa uu inoo xalaaleeyey wixii dayiba ee naftu ay wanaajisanayso sida ilaahay ba uhi yas'aluunaka maada uxilla lahum waxay ku weydiiyeen nebi maxamedow maxaa loo xalaaleeyey qul uxilla lakum aayibaat wixii wanaagsan baa laydin xalaaleeyey ee ayibahee fiican marka halkaa waxaad ka aragtay waxaa had iyo jeer inoo xalaalahi waa wixii u wanaagsan qofka naftiisa caafimaadkiisa iyo bulshadaba wuxuu sharcigu sidiisaba inooma xalaaleeyo marka halkan uu tilmaamay ee uu yihi ayib baa ilahay uu tilmaamay ayib ayibku waa wixii wanaagsan khabiidna waa wixii xun marka waxaa laga yaabaa bani aadamka haddii la waraysto oo la idhaha maxaa ayibahoo wanaagsan maxaase khabiisahoo xun aragtiyo kala noqonaya way ku kala tegayaan dad badan baa laga yaabaa wixii wanaagsan inay yidhaahdaan wuxuu yahay dad badan baa laga yaabaa wixii xun inay yidhahdaan wuu wanaagsan yahay haddii da indho yarta iyo dadka aan xoolo iyo xayawaanba lahayn la weydiiyo dee jiirka iyo bisadaha iyo wixii lamida waa dayib bay ka odhanaya waxaa markaas yaro liita iyo xasharaadkii haddii laga yaabo innaga oo xoolo ka dharagnay oo nicmadu ay nagu badan tahay maxaa khabiisahee xun waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo iska dayibahoo nicmada ilaahay ka mid a oo xoolaheena aynu ka helno inay dhahdo haadaa mustaqbal kaasi waa waxun kaasi waa waxun kaas ma geyna kaasi xalaal noomaa way dee dhacdaa wadnaha ma geyna daryarada ma geyna sambabka ma geyna caloosha minjaha tagooga bisigta hilibka dee qayb badan oo kamid a oo dayiba inaynu nidhaahno waa mustaqbal marka haddaba dadkii uu nebigu ka soo dhex baxay calayhi salaatu wasalaam ee carbeed isla markaana rasuulku uu kasoo dhashay ee ka dhashay risaaladuna iyaga ay ku soo horeysay oo ahaa carabta ayaa sheekhu uu soo qaatay ui bal kuwaa qiyaaska halaga qaata maadaamuu rasuulkii waxyiga lagu soo dejiyey kasoo dhex baxay risaaladuna ay kusoo horeysay iyaga wixii ay u arkaan inuu yahay wax wanaagsanna ha wanaagsanaado wixii uu u arkaan inuu xun yahayna wax xun ha noqdo ilaa mar walba daliilka inay khilaafaan mooyaane ujeeddadu waxa weeyaan shay waliba waa xalaal oo dayibi dayibkiina bal inay iyaga ha laga qiyaas qaato haddii laakiin shayga iyagu haba u arkeen inuu xun yahay daliil xalaaleeyo waa xalaal wey haddii shayga haba u arkeen inuu xun yahay carabtiyo daliilu xalaaleeyo isna waa lamid haba wanaagseen hadduu daliilku ka dhiga inuu xaraam yahayna waa xaraam marka daliilkuna tixgelintiisuu leeyahay qiyaasta aayaddu ay sheegtee ilaahay uhi qul uxilla lakum ayibaat dayibkaana bal iyaga hala weydiiye ka u yahay waa qiyaas halkaas wey sidaa daraaddeed ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ay dhacday waxyaabo aanu caada ahaan isticmaali jirin oo reerkoodu u arkayeen in aanu ahayn wax wanaagsan in uu asxaabta yidhi cuna anigu aada abateed uguma hayeen sida maalan bahasha maansalugalayd oo kale maxaa loo yaqaanaa afar iyo adin layd ama maansacagalay adab ayaa la ydhaha af carabiga bahashaasaa xeelo lagu soo ridayoo khaalid binu waliid baa tiigsaday markaa nebigu gacantu ka yaro laabtay markaasuu yihi axaraamun huwa yaa rasuula allah ma xaraam baa mayae qolada yadaan aada u isticmaalin bu wax xalaal weeye cun adugu xeeladiisina oo lagu cunay nebiga caleyhi salaatu wasalaam marka anigaan abateed u haynin bu marka shaygii oo aan nafsadaadu doonaynin iyo adigoo u arkaa inuu xaraam yahay wuu kala duwan yahay marka qoladiisu yaanay cuni nebiga laakiin isagii ummad buu sheegaya inuu xalaal yahay la cuno isla markaana daliilkaasaa la raacaya isaguma waa kaa tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa wey wa kullu xayawaanin istataabat alcarab fahuwa xalaal sababta iyaga loo qiyaastooda loo qaatayna waa kaa wey ilaa maa warada sharcu bitaxriimi wixii sharcigu u arkay inuu xaraam yahay mooyaane carabta waataynu soo tilmaanay qaarkood neefka inay u arkayeen in laga goosan karo xubnihiisa mid kamid a sida kuruskiiyo bilida oo kale oo la iska shiisho qaarkoodna waa kuwii neefka inta ay turqadaan dhiigga ka cabi jiray waxyaabahaasi dee sharcigaa diida waa xaraam wey iyagu haba isticmaaleen وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام isaguna waa xaraam ilaa maa warada الشharcu biibaaxati ilaa inuu shareecadeenu ay xalaalayso mooyaane markaa daliilka ayaa ah ka mar walba la tixgelinayo ee la raacayo ugaadhiibuu marka ka hadlay ugaadha iyo xayawaanka iyo bahalaha iyo dugaagga maxaa cunidiisu ay xalaal tahay oo la ugaadhsan karaa maxaase la ugaadhsanaynin waxa uli wayaxrumu min asibaac bahalaha xaggooda ila ugaadhay kala soo aragnay bahalaha waxa xalaal ah waxa xaraama baan ujeedaa oo aan cunistiisu banaanayn maa lahu naabun qawiyu wixii iskale mici xoog badan wixii micileh micidaasoo yacduu bihi uu ku ugaadhsanayo wayaxrumu min aطuyuur shimbirahana waxa xaraam ah oo aan la cunaynin maa lahu waxa iska leh mikhlabun qawiy ciddi xoog badan yajraxu bihi uu wax ku dhaawacayo ciddi wixiina isaguna ma banaano qaacidadaasu xadiidkula sameeyey xadiidka waxa warinaya muslim ibnu cabaas baa soo gudbiyey wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ummad yahay wuxuu inaga nahiyey bahalka wixii mici leh shimbirahana wixii ciddi leh ciddi xoog badan oo harimacadkii libaaxii shabeelkii guduudanihii waxyaabahaa soo dhami iyo dacawadii kuwaasoo dhami dee waxa weeyaan waxay leeyihin maxay mici ayay leeyihin mici adag oo dee aada u qawiya meesha ay qabtaan ay kala jebinayaan shimbiraha dee way leeyihiin had iyo jeer ilaahay wuu sameeyey cidiyo yaryaroo ay isku difaacaan laakiin si qaarna way ku yar xaganayaan oo diirkuunbay kaa qaadayaan sida xabaamka iyo wixii lamid a laakiin dee gorgorka iyo coomaadaha iyo bahalkan aboodiga iyo baqayaha la yidhaahda iyo shimbiraha xooga badani dee waa kuwa waxaraha intay qabsadaan beerka kala dilaaciye caloosha intay kala dilaaciyaan beerkaba kala soo baxaba baqayahaasoo kale intuu dhabanaaniyo waxaraha yaryar markay dhacaan baabuu dilaacinayaaba caloosha dabeedna beerku halkaa kala soo baxaya ilaa heerkaasi cididiisu shaqaynaysa halkan xiimaya ee gorgorka iyo coomaadaha iyo marka kuwaasoo kale iyagana lama cunayo waa bahal bahal wey ugaada iyo bahal bay kala yihin waxaase cajaa'ib la dee wixii qaacidadan daliil gaaray uu kasoo reebay isna waa lasii raacaya oo babuca bahalka la ydhaha waraabaha isaga daliil gaaraa kusoo arooray inuu xalaal yahay waraabaha marka wixii micida lahaa ee xadiidku uu sheegay ayuubaa laga soo reebi bahalkaa calilugyare la idhaha calilugyare waa la raamsanaya haddaynu helayna waa moofaynayna haddii ogaan lahaa in la moofaynayo la cunayo uba iskaga caraabi lahaa dhulkan oo uu ka tegi lahaa marka kaa xadiis baa jira sugan oo ku si gaara ugu soo arooray in la cuni karayo waaya sida fardahaba daliil gaaray ugu soo arooray oo iyagana banaynaya xalaaltinimadooda oo daliilka xalaantinimeeyey dameeraha ayuubaa fardahana xalaaleeyay marka qofka muslimka ahi dee waxa ilaahay uu ku adoonsaday mar walba uu raacayaa sharcigiisuu tixgelinaya caadada iyo sharcigu marka ay iska hor yimaadaanna midka la qadarinayo la ixtiraamaya muqadaska ahi waa sharciga ee maha caadada qaacidadaasaa kolkaa bahalihiina ay yeesheen kolka kuwa ugaadsigooda halkaasu ku halay macnaheeda waxa weeye wixii la ugaadsan karo in lasoo qabsan karo la iibinna karo wey wixii laakiin aan la ugaadhsan karaynin aan la ugaadhsan karayn isaga lama qabsanayo lamana iibinayo allahuma ilaa dee midun baa loo iibinayaayo haddii isaga qudhiisa lagu ugaadhsanayo masalan bahalihii lagu ugaadhsanayo aygii iyo gorgorkii iyo baaskii iyo kuweelahaas oo kale de waa la iibsan karaa maadaama lagu ugaadhsanayo oo cunno ahaan looma isticmaalaye waxa loo isticmaalaya loo soo iibsanaya ugaarsi aygii beerta ku ilaalinaya laftiisa iyo bahalkii tababarnaa ee beerta ilaalinayay iyagana waa lasoo iibsan karaya yaan la cuninba oo dhinaca kalea loo isticmaalayo waxa markaa culimadu ay isweydiiyaan lana odhan karaa malaa casrigeennan waa yaro jiraa xayawaankii oo loo soo qabsado si loo daawado ama beeraha xayawaanka loo geeyo beeraha xayawaanka intoo la geeyo in halkaa lagu daawado dariiqada noocaas intoo lasoo urursado xayawaanadii ma loo iibin karaa kuwii aan xataa cunistoodu aan cunana loo soo qabsanin isla markaa in lagu ugaarsadana aan loo soo qabsanin culimada qaarkood waxa ay leeyihin maya waxay u daliishanayaan xadiida ina allaha idaa xarama shay-an xarama hamana markuu shay ilaahay xaraamtinimeeyo lacagtiisuna xaraam maadaamaan shaygan lagu ogolay inaad ku ugaarsato aanad ugaar usoo iibsanayn aanad u iibsanaynin inuu beer ku ilaaliyo de maxaad ku falaysaa cunana ma jirto qaar kale waxay idhaahdaan xagga intifaacun baa laga eegaya qiyaas musaawiyaa jira macnaha waa la ysaga qiyaasanaya labadii shay isla mid a xagga cilladii xukunka iskala mid a maadaama la yidha hala intifaacsado beertii ha ku ilaaliyo oo guriguna waa laga yaabaa inuu la mid noqdee ha lagu ugaarsado adigoon cunayninba haddaad saa u intifaaca usoo iibsan karto dee tanasuha iyo daawashada daraaddeedna waa loo iibsan karaa way labadaa madhab baa jira sida aimada qaarkood ay kaga waramayaan ml mni almugni libni qudama kitaabkaa weyne maaragtay xanaabiladu leeda say kaga hadla marka xayawaankii waa kaa arrinkiisu halkaasuu maray qaybahaasaan u yeeshay maxaa xalaala maxaa xaraama xagga cunada marka la eego ayaynu marayni in wax laga yidhaahdo qofku wax ka ogaadaan aad bay muhiim u tahay leannahu bani aadamku iskuma khilaafo dhirta iyo intifaacsigeeda dhirta iyo intifaacsigeeda layskuma khilaafe wixii aan dhib lahayn waa la iska isticmaalaa laakiin shayga noolaha ah iyo in la intifaacsado oo la qasho oo hilibnimo loo cuno baa isku khilaafeen qolo way ku xadgudubtay qolona way ku gaboodfashay dadka muslimiintiina way ka dhexdhexaysteen oo dee sidaa ay diintoodu dhexdhexaad u tahay ayay muslimiintuna dhexdhexaad u yihin wakadalika jacalnaakum ummatan wasada albarahima nimanka la idhaahdo iyo falaasifadu oo u badan bariga iyo dadka khudradlayda la idhaahdo waxa ay leeyihiin neefka noolaha ah ee xayawaanka ah ma haboono oo munaasib ma ah maadaamuu noolo kula mid yahay noolo kula mida uu yahay in nafta laga jaro oo kow laga siiyaa ma hagaagsanabeda marka ha iska noolaado oo ha la iska daayo sida aduguba u cunaysa dulkeed u daaqay isaguna ha u daaqo yaan la dilin xayawaanka oo aan la biraynin oon la intifaacsanin markaasay taagan yihin marka waa kuwaa khudradda iska isticmaalay inkastoo qaarkoodna ay dee u daynayaan caabudid ay xayawaanka caabudaan daraaddeed labada qayboodba way isku jiraan qolada kalena waxa weeye qolo wax alla wixii naf lehe kasoo horbaxaba liqaya ama ha xumaado ama ha samaado hadduu doonayo sun ha lahaado wixii kasoo horbaxaba noocuu doonayo ha ahaada ee waxay leeyihin noole ma yahay in borotiinama laga helayaa waa kuwaa liqay laakiin diinteenu sidaasay u kala qaaday oo wixii mustaqbalka liitay ee nafta iyo dabeecadda saliimka ee caafimaad qaba ay diidaysana hala iska daayo baa layihi wixii wanaagsana dayibana hala cuno kuwaa hore yidhi shaygani waa xayawaan oo waa noole ee hala iska daayana dabcan jawaabtoodu waxa ay noqonaysaa wujuudka ama abuurkan xayawaanka ilaahay oo caalamka ku abuuray laysa maqsuudan bidaati bal huwa musakharun lana sidiisa ma aha inuu dee gaar u taagan yahay oo macnaha sida inaga laynoo abuuro kale isaga loo abuuray ma waayo inaga xikmada laynoo abuuray waa inaan caalamka khaliif ku noqono waa inaan tijaabo iyo imtixaan marno caqli iyo idaara iyo iraada layna siiyey inaga laakiin xayawaankii wuxuu noqday mid musahara waxyaabaha ilahay noo sakhiray ayaa uu ku jiraa shay kastaoo shay ka hooseeyana wuu sii sakhiray nabaadkii baa xoolii loo sakhiray inagana xoolii baa laynoo sii sakhiray qoloba midba mid buu sii cunaya midka kale jiraa waxa weeye dee ha noolaado neefkii miyuu ku noolaanaya kuma noolaanayo kollay malagu baawimana wuu dhiman doona haddii la cuni waayo la intifaacsan waayo bahalaha cuni ama iyagaaba isdiliba haddaad unaxaysood leedahay birta ha laga daayana dee dhibaatooyin badan baabay birtu uga sahlantay birtu way uga raaxaynaysaa rafaad kale ku dhiman karaaba marka geeri looga naxa ku noolaan maayo waana shay ilaahay noo sakhiray sida isagaba nabaadka loogu sakhiray marka dariiqada dhexdhexaadkaabaa islaamku uu ka maray oo aadka ugu fiican waaye waa xagga acimada marka la eego waxyaabaha la cunayo qaybta kale uu ka hadlay waxa weeye qofkii iyo xaaladiisa waxa i wayaxilu lilmudbar qofkii dhibaatada qabay waxa u xalaala fi lmakmasati gaajad qabsato awgeed an yakula min almaytati lmuxarama baktigii xaraamtahaa inuu ka cuno maa yasudu bihi ranaqa wixii naftiisa uu ku celinayo si aanay naftu uga bixin ranaq waa gaajada daraaddeed si aan naftu uga bixin inuu baktigii ka cuno shareecadeenu way u saamaxday haddaan balaayo kale iyo caafimaad dara ka dhacayn oonu ku dhimanayn waa qawaacidda shareecadeennay ka mid tahay ina adaruurata tubixu lmaxduur baahidu wixii xaaraamta ahaa ayay kuu xalaalaysaa kulamaa daaqa almru ittasaca markay arintu cidhiidhi noqoto waa lagu yaro nafisinaya saasay markaa aayaddu tilmaantay qofkii gaajo iyo baahi ay qabato inaan la odhanaynin dhimo laakiin waxaa la leeyahy wixii xalaam waa ku xalaal baktigii baa ku xalaala hilibkii doofaarka ku xalaala kii sanamka loo gowraca ku xalaala kullu dalik ilaahay wuxuu doonayaa insaanku inuu camiro adduunyadana dariiqo fiican ku camiruu noolaado xurimat calaykum almaytatu waddam walaxmu lkhinziiri wamaa uhilla ligayri illaahi bih aayadda qaybteeda dambe ilahay wuxuu hi faman dura fii makhmasatin gayra mutajaanifin liism fa ina allaha gafuuru raxiim qofka loo dhibgeliyo gaajo qabsatay daraaddeed isagoo aan dhibaatay lagu haynin aan dhow jiif ahayn kaa isaga ilahay unaxariistaa iska cuno laakiin marba marar badan baa waxaad arkaysaa qur-aanku inuu qeyd ku xidho hayra daaqin walaa caadin shardigaasaa qur-aanku dabadhigaa marka laleeya baktigaa idiin xalaalaya waxyaabaha kale xaraamta ah waa inaanu hayn mid xadgudbaya waa inaanu hayn marka halkaa waxaad ka aragtay ina daruurata tuqadaru biqadariha baahidu aa kuu xalaalayso wixii xaraamta ahaa laakiin baahidii way xadaysantay labada daliil baa la isla akriyaya macnaheed taa waxa weeye qofkii hadduu ummadda dhib ku yahay loo raaxayn maayo ee ummadda waa looga raaxaynaya rugsadda ma haysto sidoo kale haddii qofkii loo baneeyey baktigii dee inuu ku gaajo beelo mooyaane inuu sahay ka dhigto oo uu kayd u qaato maya oo kayd kama dhigan karayo aayaddaasi tilmaama waa naxariista ilaahay u naxariistay ummadan wey diintuna waa diinta naxariista maa jacala calaykum fi diini min xaraj diinta dhexdeeda wax cidhiidhiya ilaahay ma yeelin waa diinta ugu macaana ugu sahlan wax wal oo insaan uu raaco ku camal falo waxa uu markaa halkaa hore aynu ku soo arkaynay wixii birsal ah wixii bursalihii ee la gowraco gowrac sharciya xalaal buu ahaa marka baktiyo xalaalaba iyagana halka lagugu sheegay walanaa maytataani xalaalaani haddaynu nahay dadka muslimiintaa waxaynu leenahay laba bakti oo xalaala asamaku waljaraad midi waa waxa badda ku jira midina waxa weeyaan ayax wadamaani xalaalaani laba dhiigna waa xalaal oo fadhiya alkabid watixaal beerka iyo beeryarada labadaasina iyaguna xalaal waa kalluunka waxaa samagu waa wixii badda ku jiray wixii badda ku jiray isaguna xalaal buu noqday hal shardi un baa loo xidhayaa oo haddii aanu dee caafimaad ahaan ku xumayn hadduu yahay wax baray oo furay oo kharibanoo dee aan wanaagsanayn caafimaad ahaan lama cunay mar haddaanu dhib ku lahayn caafimaadka waa la isticmaalayaa wixii badda ku jiray birsaluma baahna isagu sidaasaa nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam waxa uhi uxilat lana maytataani wadamaani faama almaytataani falxuutu waljaraad waama adamaani falkabid waطixaal biyaha badda ka waran baa la nabi maxamedo maku dahaaro qaadan karnaa waa kuwan dee yala silana dhamaane ka war markaasaa waxa uhi huwa ahuuru maau alxilu maytatu hayo waa lagu dahaaro qaadan karaa weliba baktigiisuna waa xalaal markaa ma la gowracay isweydiin male ee isaga sidaasa sharcigeenu uu inoogu fufeeyey xikmaddu wax kastoo ha ahaatay ayuxuna de isaguna waa kaa iska macruufka ah waa la iska haldhablayn oo la iska duban doonaa un si u dhanaanaado oo u wanaagsanaado oo la iska intifaacsan doonaa labada dhiigna waa dhiiggaa fadhiya dhiiggaa fadhiya weeye beerka iyo beeryarada haddii aan dee arrin kaleo caafimaad jirin oo dhakhaatiirta ay ka warrameen oo cudur iyo waxaasi aanu jirin sidiisa waa laba arrimood oo isku mida wey beerka iyo beeryarada laakiin tii aan kasoo warramaynay goortii dhaweyto dheragga aynu ka dharagnay barwaaqada daraaddeed unbaa kala saartay labadan beerkana dee hodheeladu way hayaan beeryadana laakiin miyay iibiyaan beeryarada bisadunbaa ku guulaysatay bisadunbaa u sarraysa iyo xayawaanada marka meelaha lagu tuuro iyadoo la ogsoon yahay inay weliba laga yaabo dhakhaatiirtuna ay sheegaan waxyaabo badan xagga faytamiinka iyo aroonta inay iyaduba kusii badbaan karto waa laba waa laba laba beerun wey laba beer dhiigga waxa kale oo xalaal noqonaya ka had iyo jeer haraaga ah ee hilibka marka neefka la gowraco dee waxaa jira dhiig ku harhari karaa hilbaha ku haraa oo marka dheriga lagu riday ee la karinayo soo dulmara kaa qudhiisa waa iska xalaal wey baqaayaagaa yaryar dhiigga aayaddu ay tilmaantay in uu yahay mid xaraama waxa weeye aw daman masfuuxa waa dhiigga shubmaya dhiigga shubmaya wey dhiiggaa shubmaya haddii la doono haba la fadhiisiiyo sida iminka maro meelo badan lagu isticmaalo caalamka intoo sidaa weel loogu dhigo baaba la fadhiisinayaa dhiiggii dabeedna sida beerkaa laga dhigay beerka waxay idhahdaa wa isagu suniya waxbaabu hayaa waxyaabuu filter gareeyo oo maba fiicna bay idhahdaa caafimaad ahaan way tuuraan kan shubmayana way fadhiisiyaanoo isagana beer baabay ka dhigaan illa waa dad lagu ibtileeyey uun inay arrimaha si dabaroga u isticmaalaan kan beer ka dhigta baydan masbuuxa ah waa la fadhiisinaya isagaa la jarsanaya kana iska tuura dawooyinkii waxbaa ku dhacay marka haba la fadhiisiya isagoo xalaal noqon maayo maadaam ilaahay qur-aan kariimka uu ku caddeeyey inuu yahay wax xaraama adraar iyo dhibaatana uu leeyahy o la xaqiijiyo marka intaana uu raaciyey maadaama laga hadlaye wixii la cunayay ee xalaal ahaa iyo wixii xaraam ahaa marka habeenkii hore aynu soo tilmaanay waxyaabo oo iyagu de aynu soo xusnay dariskii hore kusoo qaadanay oo neefka iyo hab u gawraciisa masala kan lagu gawracayo nalka oo kale kaharabada iyo ka lagu gawracayo qoortun laga jarayo iyo waxyaalaha hore aynu usoo tilmaanay in loo baahan yahay gawracii sharciga ahaa inkastoo culimada maalikiyada qaarkood ay baneeyaan oo ay idhahdeen haddii qur-aanku uu tilmaamay in ahlulkitaabka kuwa kitaabkale waxooda la cunayo ay gawracaan dee muu kala qaadin dariiqada ay u gawracayaan ee dariiqa ay iyagu u arkayaan inay xalaal tahay hadday u gawraceen de waynu iska cuni maalikiyada qaarkood baa sidaa ku tegay waxaase mar walba macruufa qof oo dee sugan iyadoo la raacaya nusuusta ahlulkitaab inayin dadka wax soo gawracay hadday majuusta yihiin dariiqaday doonaan waxay u gawraceen lama cunayn halkaa waxaynu kaga baxnay xayawaanka wixii xalaala iyo wixii xaraama iyo habka ugu fiican ee loo gawracayo neefka iyo cidda gawracaysa iyo shuruudaheeda ee islaamku uu xidhay aayad iyo axaadiisbana ay sheegeene muhiimkaa in la tixgeliyo masalo kaleu marka halkan u galay oo laga yaabo wakti dhow inuu waktigeedu ahaa ayna dhaaftay waa alodxiya odxiyada waa waa neefka la qalayo ciidda ciid uladxa la idhaho neef iyo hadduu doonaya haka badbaadee bal neefka iyo axkaamtiisa xukumkiisa fadliga uu leeyahay shuruudaha loo xidhayo neefka marka la gawracayo inahaasoo dhan shuruudihiisu dabcan wuu inoo sheegi doonaa laakiin neefkan xukunkiisu waa ayuu soo horreysiiyey inuu yahay neefkaa in la gowraca waa sunne waalodxiyatu sunnatu mu'akada bu in la odxiyaysto waa sunno adag sunno adag way jiraan a'imada qaarkood oo ku tilmaamay inuu waajib yahay laakiin waxay se u badan yihin culimadu inuu yahay sunne aada u muhiim oo aada u adag oo qofku hadduu helayo inuu ka taga aanay fiic inuu ka taga ma aha laakiin waa inuu la yimaado wey sunanimadiisa waxay u daliishadaan aayaddaa ilahay uri inaa acdaynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar fasalli lirabbika wanxar fasalli lirabbika ilahaaga u tuko salaadii ciidda wanxar dabeetana gawrac udxiyadii gawrac saasay u kala horeysa xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan anasu warinayaana wuxuu leeyahy daxa nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu ku odxiyaystay bikabshayni amlaxayni aqranayni laba wan oo tilmaamahaa leh waa barbar cad bay lahaayeen aqranayni laba geesalena way ahaayeen hadiga jeer arigu goormaa lagu yaqaanaa inuu geesa yeesho markuu dabcan weyn yahay neefka weyn ayaa geesa yeesha wanka marka neefaf waa weyn baha dabaxahumaa biyadi gacantiisa shariifka ah buu ku gowracay wasamaa wakabar bisinka iyo allahu akbar buu isku daray bismi illaahi allahu akbar wawadaca rijlahu calaa sifaaxihima waxa uu cagtana ka saaray markii uu gowracayay garabka ama qoor taba dheh halkaa uu ka gowracaya halka ka dambaysa oo neefkii si aanu markaa u boodboodin ayuu intuu dee qoorta saa u qabtay buu cagtana ka saaray halkan garabka si aanu ula soo kicin oo dabeedna dhag buu ku siiyey gowrac wanaagsan oo uga raaxeeyey buu gowracay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka waxay tilmaamayaan nusuustaasi waa ficilkii nebiga iyo aayaddu amarkaa tilmaantay waa sunnaha mu-akadka qofkii helaya aad bay u habboonta inuu ka tagana ma fadligeedu aada iyo aad baa ay u fadli badan tahay oo nusuus badan ay tilmaameen inay qiimo badan leedahay marka haddii qofku uu ku gowraco odxiyada ama neefka ariyo eshir midkuu doonaya ha ahaadee meel ka baxsan xaramka ama isagoo aan xaj xidhnayn hadduu gawraco waxa loo yaqaano udxiya laakiin isagoo xajka joogo qofku hadduu gawraco waxaa loo yaqaana alhadyu هديك سنها وي وهديك سورة ال... سورة الحج سورة المائدة آد قوة رمية أحكامتي ونافك أضحيتها وقورع أي حاجب مرتن النقضاء مرفر البو النقضاء لبدا قيبات بولي هذه سنة هذه فرل بولي أضحيته أدبا نافك لقوة أضحيه سنة si uu u noqdo mid taya leh masaakiinta anfaca aan caamayshayn shuruudahana loo xidhay oo wixii adigu aada jeceshahay inaad ummaddana la jeclaato wey ilaahay baa lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun sanaha gaari maysaan jeer oo wax ka bixisaan waxaad jeceshiin jeer oo wax ka bixisaan waxaad jeceshahay wax wanaagsan wakti walba ama ha ahaado cunno ama dhar ama dhuuni wixii aad jeceshahay inaad adigu qaadato dadkana sii shuruudahana loo xidhay marka haddii aad saylada kasoo iibsanayso iyo haddii aad cid u dirayso shuruudahani waa lagama maarmaan haddii aada xajka joogtana ila waa odxiyo xaggaa lagu qalayo une in aad u ilaaliso shuruudahan ama cid ku ilaalinaysa aada u dirataa waa daruuri dadka mushkilad baa haysato soomaalidu waa bakayl yaksir maratayn bakaylkii la yidhi laba jeer buu khasaaraa wey inta ay jeebkaa xeerinayaan ayaa waxyaabo badan ay ku dhacaan siida xajkaan ayay maaragtay arrimahaasi aada u muuqdaan qaarkood xeeladaysi bay sameeyaan oo intay cumro sameeyeen oo xajkiina uu dambeeyo oo neef uu ku waajibay ayay dib ugu noqonayaan miiqaadkii si uu neefka uga cararo qofka waaba laga yaabaa gaarigaasi go-an baag inuu boqol riyaal ka qaato wuxuna uu yahayba saddex boqoloo riyaal uu qalaya marka wuxuu leeya neef waa yar xeeladaysanayaa oo miiqaadkiiba mar labaad ku xihana kasoo xidhanaya waa qalad waxa labaad oo dhacda inuu la yidhaahdo neefku qiimihiisu maala afar boqol afar boqol iyo konton riyaal u yaraa saddex boqol dabeetana uu arka mid laba boqol la siinayo uu idhaahdo kol hadduu neefku yahay kaa labada boqol ayaan ka raacaya ka labada boqolna waa mid aan gudayn macnaa maa yujzi neef liita oo aan shuruudahan laga helayni wey marka waa inuu iska fiirsadaa qofku isagoon lacagta eegin waa inuu egaa cibaadada uu ku jirta ku jira iyo sia qurux dhammaanaya saddexdan baabna waa iskaga mid baabkan hadiga macnaa xoolaa lagu qalaya xajka iyo odxiyada iyo caqiiqada ama walqasha intuba waa iskaga mid arrimahan duruubiibuu markaa tiriyay shuruudahana xadiidkaa xidhay xadiidka saxiixa ayaa shuruudahan xidhay waxa uhi wayujziu fiiha aljadacu min adal waxaa gudaya odxiyadii aljadacu min adal waxa neefka ku filane kaafiga ahay waxa weeye idaha ka ilka jabiyey iyo wathaniyu min almacd iyo riyaha ka la ilka baxay wathaniyu min alibil wathaniyu min albaqar iyo ka ilku usoo baxeena geela iyo loodaba leh intaasuu kuu sheegay neefku waa inuu yahay neef taabagal ah neef taabagala goobta uu noqonayaana xagga idaha waktigii uu laba jir gaadhay weyn iduu markay laba jir gaadhaan bay ilka jabiyaan waaye marka waa sabeen ama wan laba jira xagga riyaha marka la eego iyo geel iyo loodaba dee neef waa inuu yahay isaguna ilkuhu usoo baxeen oo markaa isaguna sanadkii saddexaad galay waa xagga riyaha marka la eego siduu markay saddex jir tahay bay gudaysa ama orgucba orgaciyo rimad kasta ha ahaadee markaasuu gudaya oo wixii gudaya walqasha waxaan leeya wixii gudaya hadiga iyo odxiyada walqashana way gudaya marka riyihii saddex jir bay kula soo ilka baxayaan xaggii geelana de waa inuu shan jirkiibuu ku ilka jabinayaaye waa inuu lix jir yahay marka ilkuu soo baxaya sidaasuu sheegay oo de riyihii haddii iminka la idhaahdo neefku marka uu ilka jabiyo ee uu riya yahay de waa laba jir bishii uu dhashay bisheedii markuu bil kala dhaaf saddex iyo toban bilood afar iyo toban bilood marka ay neefka riyaha uu jiro maxaa lagu magacaabaya ama waa waxar ama waa ceesaan ama waxa weeyaan ugeyb yar yar orgac yar waxaasaa la odhanaya marka gaws ku dhici maayo dadkan raaxaysanaya dee markaa dubanaya un mooyaane dad si wanaagsan oo alla baraya wax dadkaa fulinaya ma aha oo wax ku filan marka waxar yar iyona doonay in ceesaan yare ama waxar yare waxaa la doonayaa neef budakara la doonaya shuruudahaasaa la xulay marka idihii waxaa leeya riyihii iyo adigu labadaa geeslahada iyo geelaba waa inuu gaadhaa waktigii uu neefku soo ilka baxay waa la yaqaana ilahan baa ka duwan marka horay u karaoge wuxuu ku tilmaamay marka arrin kale oo iyaduna meesha ku jirto de waxaa la ogsoon yahay idaha iyo adhig iyo ishinku inay kala wen yihiin oo aanay isku mid ahayn xagga hilibka qofka iyo qoysku iyo dhowrka qofma isku si unbay u isticmaalayaan xagga sharci ahaan taasuu ka jawaabay marka wuxuu ku uhi watujziu lbadanatu can sabca waalbaqaratu can sabca waashaatu can waaxid axkaamtaana uu ku tilmaamay waxa uu kuleeyahay neefka ishinka ahi badana waxaa lagu tilmaamaa inta badan geela neefkii looba ahana waa albaqara sac iyo dibi mid kasta ha ahaado toddoba qof buu kaga filaan karaa xaggii odxiyada xagga hadyigana waa la mid iyo marka xajka la joogo toddoba qof neef way wada iibsan karaa halkana sidoo kale odxiyadii toddobadii qoysa iska agdhowaa ee jaarka ahaa way ku shuraakoobi karaan oo way guuli karaan neef ishina ama ha ahaado lo ama ha ahaado geel ishinkoo labadaasaa la idhaahdaa way guulayaanoo toddoba inta had iyo jeer toddobada arigii ay gaadhayaan neefka ishinkiina wuu fulin karaa waa gaari karaa toddoba labaiyo toban lagu dhuftay ama saddex iyo toban lagu dhuftay ilaa boqol meelaha ayuunbu ishinku gaadha ariguna dee way gaari karaan marka iyaguna intaa ku filaanaya neefkiiba dhowr iyo toban ku filaan karaa ka isku dhadhawaanaya washaatu can waaxid neefkii arig ahaa laakiin isagu wuxuuna gawracaya oo uu ku filaanaya gudayaa qof keliya uu dee maca qoyskiisii wata sidaasaa xadiidka saxiixa u tilmaamaya baxaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam can lisaahibi lbaqar dumarkiisii dhowrka ahaa nebigu waxa uu ka qalay hal neef oo lo ah ayuu ka qalay oo uu ka gawracay marka haddaba neefkii aan ku filaanaynin aan gudayn nuqsaan uu leeyahay awgeed ayaa u halkan ku xusay waa neef aan la qali karaynin marka la odxiyaysanayo wuxuu kuuli waa arbacun laa tujziu fi daxaaya odxiyada ma gudi karaysa afartan neefa soo socda alcawraa waa neefkii isha la-aa albayinu cawaaruha ee isha ay la-dahay ay muuqatay iyo walcarjaa kii dhitinaysa neefkii dhitinayay albayinu carajuha ee dhitiskeeda uu muuqanayo waalmariida iyo neefkii bukay ee tawsiya xanuunkuu hayay albayinu maraduha ee xanuunkeeda uu muuqanayo caddaa iyo walcajfaa tii weyda ahayd allatii taasoo dahaba uu tegay muquhaa dhuuxeedu min alhuzaali weydnimo daraaddeed weydnimo daraaddeed buu dhuuxu tegay waa la yaqaanaa dadka xoola dhaqdaa way yaqaanaane wayujzi-u waxa gudaya laakiin alkhasiy alkhasiy kii isaga la dhufaanay neefkii dhufaanka ahaa ee labka ahaa wuu gudaya waalmaksuuru lqarn iyo kii geesku uu jabay ila gees lama cune walaa tujziu ma gudayso almaqtuucatu ludun tii dhegta la jaray wala danad iyo tii dabada la gooyey kuwaas ma gudayaan iyagu arrimahan xadiidka nabiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam ayaa xusaya meel hilibnimo laga dayi karo waa inaan neefkii waxba u dhinayn neef dhamaystiran waa inu yihi ama had iyo jeer marka la iibsanayo wixii caalaqaad keenaya ee neefka lagu qabanayo dhaliil ah waa inuu keenaya hilibkiisa waxu dhimaya caafimaadkiisa waxu dhimaya waxaa kamida masel taa cawaran cawarnaanta inagu waxaynu u naqaanaa dhalaadka haddii qofku isha uu dhalaad kaga yaalla wuu cawaran yahay laakiin cawarnaantani waa tii bilaa isha ahayd wey ama ishu waxyeelo weyn ay qabtay aan waxba ka arkayninba oo neefku had iyo jeer markuu bilaa-il yahay ee aan waxba ka arkaynin isha daaqiisu ma wafaysta qayb dhan oo dhirta iyo daaqa uu eegan lahaayo uu ka cosabsan lahaa ayaa ka banadan oo ka xidhan dhan unbuu ayugu daaqiisa arkaya intaa uu weydaaranayoo dhan xoolaha kala daaqaya marka neef saani dhan walba waxuga eegaya o cosabsan karaya maahee dee nin indhoolaahi iyo nin indhaqabaa sidaanay isku wax u wada arkayn waa noocaas oo kale marka xoogaabaa ka dhiman marka haddii araggii dam yahay ama ishiiba meesha ka maqanta dee kolka araggii maqan yahayna neefkii waxba u dhiman kolka ishii maqan tahayna dee hilibkiibaa bar maqan yihi ila isha lafteeda hilib cajsaaduna waxaan leeyahay carjaaguna waa waa dhitiski wey neefku hadduu dhitinayo dee waa waa neef tawsaysan oo markaa hilibkiisi waxba u dhinmaya oo wuu daciifaya almariida waa ti iyaduna bugtay oo dee neefku marka uu buko weydna wuu noqdaa dee mana aha wax buka in la cuno cajsaaguna waa taweyda ee aan dhuux lahayn bu huzaal weydnimo daraaddeed laf la dhuuxa ma laga idhaahan reer miyigu neefkan la qalay waa weyd urayso oo aan laf la dhuuxo lahayn bay dhahay laf la dhuuxo ma laha macnaheedu waxa weeye waa neef tabar daran oo liito neefku de intuu dhuuxiisu dhuux leeya waa intuu mac yahay hagaagsan yahay almuh kaas xadiidkii baa markaa taa caddeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray saxiixa ee bara bnu caazib uu warinaya laakiin wuxuu ka soo reebay alkhasiy kii isaga la dhufaanay ayuu ka soo reebay oo sida badan hilibnimo looma isticmaalo xiniyaha sida badan looma isticmaalo oo jiraan dadka qaarkood oo isticmaalayo sidoo kale haddii neefka xiniya laga saaro waxa la yaqaanaa sida qaalibkaa hilibkiisu kordho oo waxaa loo dhufaanaaba ama loo tumaa si uu u naaxo neefka marka maadaama hilibkiisii uu kordhayo sida qaalibka ah waxba dhib malay waanay ka sugnaatayba nabiga calayhi salaatu wasalaam in uu gowracay laba wan oo markaa shilshilis oo dhufaanan markaasaa dabeedna uu ducada raacinayo allahuma can muxamadin wa ummati man shahida laka bitawxiidi wa shahida lii bilbalaa ilaahay aniga iyo ummaddaydaba waan ka gowracay ciddii tawxiidka ilaahay ku dhawaaqday anigana rasuulnimo iyo inaan xaqii dadka gaarsiiyey iga markhaatiya waxa uu kuwi walaa tujziu lmaqduucatu ludun wala danab ta iyadu markaa dhegtii la jaray ama dabadii la jaro sumadaha qaarkood ayaa dadku ay u isticmaalaan in dhagaha la googooyo furta iyo gawsha iyo waxyaabahaas oo dhan a wixii wax ka go-an gawshu waa in kelbad la qaado oo in laga jaro neefkii dhegti intuu curdiga yaawiyariy ama waa dee si makiinad laga saara labada dhan oo gaab laga saara in col o dhan laga saara ama loo sameeyaaba fur oo intoo dhegtii la laabo in laga dhex saaro waa dhegtiiba wax maqayn ama la jaraba intuba way dhacaa de haddii markaa baridii maqan tahay oo sida kaa australiga uu yahay mid barid la goostay ama dacawaba ay cuntoo bahal u ka jaray iyadana lama cunayo nuqsaan iyo foolxumona way leeyihiin xaggii iibka oo mandarkii iyo aragtidiisii waxbaa u dhiman cadkiina waxbaa ka dhiman labada sababoodba waa jiraan linaqsi laxmi wa dihaabi juzin ma'kuulin minha hilibkii baa waxu dhiman yihiin haba yaraatee foolxumona uu ku keenaya marka waad soo aragtay xukunkii iyo neefka gudaya waxa uu markaa kuu xusaya goorma ayaa haboontay in la gowraco ama waktigeedu waa goorma cibaado waliba wakti bay leedahay gowracanina waa cibaada ama udxiya hadihi cibaada lahaa waqt qul ina salaatii wanusuki wamaxyaaya wamamaati lilahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wabidalika umirt waana awl muslimiin ninka saasa la faro qul ina salaatii wanusuki waa gowracan adabx ama udxiye ha ahaada ama hadi ha ahaada ama caqiiqa ha ahaada mid gawraciida waa cibaada marka cibaadada wakti bay leedahay cibaadadaa markaa waktigeedii buu sheego waxa uu ku yihi waa waqtu dabx odxiyada goorta la gowracayaa waxa weeye min waqti salaati alciid salaada ciidda laga bilaabo waqtigeeda ilaa quruubi shams ilaa laga gaadho qoraxda dhicideeda min aakhiri ayaami tashriiq saddexda maalmoode hilbawaranka ee ka dambeeya maalinka ciidda ilaa maalinka u dambeeya laga gaadho aakhirkiisa macnahedu waxa wey waa afar maalmood maalinka tobnaad koob iyo toban labiyo toban saddex iyo toban afartaaba waa la gowrici karaa dee sida ay u kala horeeyana way u kala fadli badan yihin oo ciidda u fadli badan saddexda maalmoodoo kalena way ku xigaan marka haddii ciidda suuro gelayso maaha in loo gudbo maalmaha kale ee waa in ciidda la gowraco wey waktiga laakiin la doonaya waa in salaada ay ka dambayso odxiyada gowraceeda sida la doonayo sakaatu fidriguba in uu ka horeeyo salaada ciidda salaada ciidda tataqadam zakat lfidr walaudxiya tataakhar can isala sidaa daraaddeed baa salaada ciidda ee ciidulfidriga waa maxay waana dibdhigaa si loo soo bixiyo sakaat fidrigii oo wakti loo helo ciidda wadaxadana waa la yaro qadimaa salaada ilaa sideed iyo meelahaasa la tukadaa si dadku ay ugu farbaxaan oy uga gaadhsiin karaan inay guryaha ku noqdaan oo neefkii soo gowracaan taana waxaa tilmaamaya xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu nabigu uri waa xadiid bukhaari iyo muslim ku suganoo bara bnu caazib warinay ina awala ma nabda bihi fii ywmina hada nusali uma narjicu fananxar man facala dalika faqad asaaba sunatana waman dabaxa qabl fainamaa huwa laxmu qadamahu liahli laysa min anusuki fii shay war maanta waxa ugu horeyaynu bilaabayna barnaamijkeenu sida uu soconaya waxa wey in salaada tukano dabeetana xaafadihii ku noqono oo aynu soo quraacnaynu neefkiina soo gowracno sidaa qofka u wada arrimaha salaada horraysiiye gowraca udxiyadana dambaysiiya sunnaha iyagii wuu waafaqay laakiin qofka neefkii kusoo quustay horta soo gowraca salaadana dambaysiiya waa hilibuu xaafadiisa u qadimay buui laakiin xagga camalka waxba kagama tirsana buui oo nusugii maaha cibaad ahaan oo innagaba allabari iyo shidaa la kala idhaahdaa reer hebel waa kuwan waxqabae miyay allabariyeen mise way shidhaysteen allabarigu waxa uu ka socdaa hadaf duco iyo sadaqo iyo ayuu leeyahay waa inta badanna wadaad meeshaa kama madhnaado wadaadkuna wuu camiraya waa inuu isaguna joogo suuqeedii wey laakiin kolkay shidhaysi noqoto dee reerka saruuradunbaa qabatay nadaafkiibaa markaa hilibnimo loo cunaya hilibnima loo isticmaalaya marka iyadu looma baahna in ama cid badan loo yeedho ama wadaada joogaan ama waxyaabo kale la hadiyeeyo waxaas looma baahne waa shidhadaas marka xadiidkani waxau tilmaamaya neefkani maaha kii cibaadada loola jeeday laakiin waa shidhaysi wey shidhaysi buu ka dhacay marka kol haddii arrinku heerkaa uu gaadhsiisay waktigeedu waa goortaasaa lagu daynaya in sidaa la ogaadana wey waaya waktigiisuna waa intaas oo ilaa ayaamu tashriiqa la wadi karaa xataa hadigana waa sidaa hadiga hadigan masalan xajka lagu qalayo isagana waa caynkaa soomaalika ciiddana waa la qali karaa saddexda kalena waa la qali karaa wa kullu ayaami tashriiqi dan waxaa nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam maalmaha ayaamu tashriiqa waxbaa la gawrici karaa ayaamu tashriiq shuruuq waa casaanka waxaa ayaamu tashriiq loogu magacaabay marka xoolaha faraha badan ee hadigaa la qasho ayaa waxaa la samayn jiray hilibkaa la areerini jiray midkan oo dhaadheer baa laga dhigi jiray sida xarkaha u samaysan hadow la doonaya in la gaagaabiyo markaasaa ilan tallaajadiiyo wax la geliyo lama haynini si uu u qalalo ayaa lagu warayaa musaska iyo meelaha oodaasaa lagu waraya marka qoladani marka ay koodii waraan kuwan kalena koodii waraan bay meesha wada casaan jirtay walidaalik markaasaa lagu magacaabay maalmahan ayaamu tashriiq maalmihii hilbawaradka ee dhulku casaanayaa lagu magacaabay markaa dabeetana hilibkii intay gaagaabiyaan baa dee la kaydsan jiro la sahay qaadan jiray sidaasaa markaas sababta loogu magacaabayna ay tahy wallahu aclam الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال أول رئيس الشيخ محمد السويد وحويان وكيلوه محلال باسل السجارة وكره.
حيث لو كان سنة بقيلة يا dadku isku mid maaha uu kala reer magaalsan yahay iminka reer koonfureedku waxay u yaqaanaan sagaara cad sakaara cad bay u yaqaanaan sakaara cad macnihiisu waa maxay sakaaradii uun casayd oo cadaatay weeye markan waa xalaal wey innaga laakiin dirxidaa hilibkiisaa dirxiyooda iyo wax ayuun baynu isku qancinaayo dadku ma cuna inta badan sakaaradana way cunaan kan ag joogeen bakaylahana ma cunaan dee ciddina ciddidii bicidii la sheegayana baalku ma laha waa waa sakaar sakaaracadkaasun ku daas nimankaasaa fahmay sakaaracadka ku sheegay marka waa xalaal wey
su-aasha kale waxa weeyaan ilaa afar qof baa soo qoray maxay tahay shareecadu ka qabtaa baasha xameedsida loo yaqaano oo soomaalidu ay yidhaahdaan ilaa hilibka laga jaro ma xalaaloobayo kolley dee dhakhaatiirtiina waa joogaano iyaga inooga khibrad badan waxaa la cunayaa un neefka wixii nafci iyo dheef leh wixii dheef leh laakiin dee wixii dhib leh lama cunayo sida dee uuskii iyo dhiiggii xameetidii qanjaafilihii lafihii waxaa cunistiisu dee maxay keenayaan wa fudalaat waxyaabahi dheeraadka ahaa wey marka xikmadda looga jaraya waxa wey dee si aanay hilibka u wasakaynin dhibaatana ugu keenin dee wax la cunayana maaha maaragtay dheef leh saas baa looga jaraa wixii dee dhib lehe aan nafci lahayn dee xalaal ma dhiigiiyo usku siday uxaaraantay baa wixii kastoo dhibi lahiba in la cuno uu xaraan u yahay waxyaaba waxaa jira daahira oo haddana in la cuno aanay xalaal ahayn ya iminka dee ciiddaas waa daahir maogta laftuna waa daahir laakin bal ka war haddaad tidhahdo waa daahir oo waa cunaya de xalaal ma aha leannahu yaduru dee wuu ku dhibaya dadka qaarkood oo lafaha liqaa dawaaba la sheego kuwa wax laga yaaba injiniya wax ku jiraan laakiin qofka bani aadamkii wixii marka uu cuno caafimaadkiisa wax soo gaarayo daahirba ha ahaadee xaraam ma ah waa xaraam xalaal ma ah kuwaasi may ku jirta
su-aashanina waxay leedahay hilibka iyadoon la karin haddii la cuno xalaal baa ninkaasi ethoobiya soo maraan filaya waaya waxaa jira shay xalaal ah xalaalun kayru ayib oo laga yaabo in ayib ayibkiisii wax ka dhiman yihiin oo kuluu min aayibaati ba ilahay ui wacmalu saalixa wixii ayiba cuna marka uu shaygii gawrac saxa lagu gawracay waa xalaal weyi laakiin goorma ayuu caafimaad ahaan iyo macaan ahaan ayibnimadiisu sii dhamaystiran tahay de dabcan marka la kariyo marka haddii uu jiro hilibka qaar iska fiican oo aan dhibaato lahayn oo la cuni karo oo nafta waxba yeelayn iyo caloosha iyadoon la karinin sida maalan beerka oo kale sida kuruska qaybtiisa ammaanka oo kale wax dhiba male karintiisa la-aanteed waa isku mid laakiin hilibkan kale isagoo qayrina in la cunaa ma aha xaraam ee xalaal way tahay laakinahu kayru ayib waa wax si aan naftii macaansanayninoo raaxadii laga doonaya baanu lahayn marka lama odhan karo waa waa xaraame laakiin waxaanu ahayn shaygii caafimaad ahaan u wanaagsanaa ama xagga raaxada u dhamaystirnaa baanu ahayn marka saa in loo fahmo wey saa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam marna lama sheegin inuu mid oo qaydina ruray ee wuu karin jiray saasuu ayibkiisna ku ahaa
su-aashana waxay leedahay qofka buuriye qabka ay neefku gowraca xalaal ma noqonaya waa wax runtii baa jiri karo oo la isweydiin karo horta marka hore gawraca xagga ragga de in qofkii la gudo inta uu yar yahay waa waajib ee sunno ma aha waktiga ilahay ummadda uu jiray waxay ahayd waktigii nebi ibraahimba noola calayhi salaatu wasalaam waid ibtalaa ibraahima rabuhu bikalimaatin faatamahun bal waxaad xustaa waktigii ilaahay uu nebi ibraahim uu waxyaaba faray waxyaabuu faray awaamir baa loo dhiibay markaasuu dhamaystiray waxyaaba wal culus bay ahaayeen laakina wuu ka soo baxay markaasaa ilahay imaamuu ka dhigay oo uu dalacsiiyey wax naftiisa ku saabsan iyo wax ehelkiisa ku saabsan iyo wax deegaankiisa ku saabsan ba waa kamid ahay waxyaabaa qofka bani aadam ku adag bay ahay oo inankiisi inuu gawraca waxyaabaa la faray kamid ahay dalkiisa inuu iskaga haajiro aag bedasho waa kamid bay ahayd isagoo nin weyna inuu gudmiin sameeyaa kamid bay ahayd waa kii nabigu lahaa siduu ugu degdegay inuu jiriin qaato markaasuu meel udhigo kamkasii naftiisii sigay marka taasi waa midoo gudmiinku ragga inta yarya in la gudo waa waajib haddii laakiin uu qofkii kulay xoog la noqdo ama isaga oo weli qaba uu dee awoodi karo inuu wax gawraco oo uu gawraco waa xalaal wey waa xalaal weeyaan waxa uu gawracay ma aha xaraam noqonayo taasi waa mid cad xagga dumarkana dee in la gudo iyo in kale horta kan fircawnigii ma jiro kan kale yala rifrifka abaaba la isku haystaa oo qaarkoodna ay leeyihin ma jiro qaarna ay leeyihin wuu jiraa marka cumuuman iyagana sidaynu dee gudniin uga fahamsannahayba arrintu iyagana ma aha qaarna waa sunna bay leeyihin in wax la yaro taabtaa qaarna mabahaday leeyihin sidii ilaahay ku abuuray waa in loo daayo marka calaa kulli xaal rag iyo dumar mid kasta haadee qofka aan qaangaadhka ahayn iyo qofka addoonka ah iyo rag iyo dumar mid waliba haddii uu gudniinkii hadduu gawracii xaslan karo waa ansaxayaa waana xalaal wixii u gawracaa su-aasha kale waxa weeyaan neefka baktiyey ma la isticmaali karaa haragiisa iyo dhogortiisa taa horaynu usoo sheegnay maxaynu soo nidhi neefku hadduu baktiyo hilibkiisa in la cunaa waa xaraam haragga iyo dhogortana maxaynu soo nidhi ya adigu waa la kala qaadayaa wey waa fahamsantihin baan filaya dhogortii iyo qajaafiliya lafiya wixii o dham waa wada xaraam laakiin haragga intoo dhogorta laga xooriyo ayaa la maydi doonaa intoo macnaha la magdiye ama la la xooriyaabaa dabeedna la maydayaa waana la isticmaalaya nabiguna saasuu ku dhiiriyey calayhi salaatu wasalaam qolyihii uu ag yaalay neefka baktiga ahay marka waxaa kala baxay neef neefka haragiisii oo aan dhogortii lahayn hilibkiina lahayn lana magdiyey lana maydhay unbaa ka soo haray
su-aashani waxay leedahay neefka dhagaha la jeexo ma gudaya udxiyada ee aan waxba dhegtii laga goynin
wuu iska gudaya kol hataa dhegtii waxba ka maqnay jeexid iyo jarid baa kala jira marka dacal hore dacal dambe dhegjeex intaba waa la isticmaalaa innaga dacalaha iyo dhegjeexda iyo waa neefkii oo dhegtii waxba laga tarin laakin la sara un waa la saraya dee markaa dhegtii waa afkunba isku haysaa un markaa waa gudaya isago su-aashana waxay leedahay xawayaanka hilibkiisa aan la cunin ma la isticmaali karaa haragiisa iyo dhogortiisa ma la isticmaali karaa
shaygu dee waa kala duwan yahay dabcan haddii masalan dee aygii iyo doofaarkii uu yahay maya laakiin xayawaanadii kale la intifaacsanayay haragooda ama la iibinayay dee wuxuunay la xukun yihiin kii aynu isagii aynu ka soo hadlaynay isaga waataynu yidhi haddii la daawanayo ama siyaabo kale loo isticmaalayo waa la isticmaali karaya n- xayawaanka ama beertii xadiiqat alxayawaankii la geynayay ama lagu ugaarsanayo ku ilaalinaya beerta guriga iyo iyo beerta iyo marka haragiisuna lamidun buu noqonaya kol haddaan la cunaynina la intifaacsanayo waa la iska iisan karaa جزاك الله خير شيخ محمد سلمان الدرج انت سيد انه ولي سؤالين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته